habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsane muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawaan idiinanu ku wada ugu waaweyn madaxweynaha soomaaliya oo sheegay in uu ku rajawan yahay soomaaliya oo ku istaagta cagaheeda xilli uu sii xoogaysanaya dagaalka ka dhan al-shabaab yaa ciidanka booliiska soomaaliya waa taliyaha cusub ee ciidanka booliiska soomaaliya oo maanta si rasmi ah xilka kala wareegay taliyihii hore ee ciidanka booliiska soomaaliyeed maamulka jubbaland oo sheegay in howlgal ay ku dileen saraakiil iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab madaxda golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo maanta akhrinta labaad marsiiyihiin disa sharciyeedka nabad sugidda iyo korontada dalka taliska ciidanka admis oo sheegay in ay baarayaan wiil dhallinyaro ah oo ciidamadoodu ay ku dileen isgooska ceelgaabta ee muqdisho wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya oo muqdisho ku qabatay shirka ansixinta warbixinta xoojinta adeegyada caafimaadka dalka maraadka dibaddana waxaa ugu waaweyn dhimashadii dhaawacyo ka dhashay weerar maamulka israa'iil ay ku qaadeen daanta galbeed ee la haysto iyo xogayaha arrimaha dibadda maraykanka oo dib u dhigay safar uu ku tegi lahaa dalka shiinaha
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay khiyaartana dhegaysatahay waa afarta bisha labaad februari sanadka laba kun saddex iyo labaatan anigoo cabduqaadir cismaan indho ayaa caawa idiin waramayo kusoo dhowaada warkii oo dhan madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay inuu ku rajawan yahay soomaaliya oo ku istaagta cagaheeda xilli ay sii xoogeysanayaan dagaalada ka dhana al-shabaab cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa dhamaystiraya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo waraysi siiyey majalada the guardian ayaa guudmaray arrimaha dib u dhiska dalka dagaalka lagula jiro al-shabaab rajada soomaaliya cagaheeda isku taagta iyo sida naftiisa ay halis ugu gashay dib u dowladaynta dalka majalada the guardian oo kala abla ablaysay waraysiga ay la yeelatay madaxweynaha soomaaliya ayaa dul istaagtay in howlmaalmeedka madaxweynuhu yahay mid mashquul badan oo afar iyo labaatankii saac uu ka nasto afar saacadood oo keliya taxanaha maalinnihiisa ayuu ku bixiyaa madaxweynaha meelmarinta hortabinta howlaha qaranka oo uu kow ka yahay gulufka ay dowladda hogaaminayso ee ka dhanka ah al-shabaab the guardian ayaa qortay intii uu socday waraysiga madaxweynaha in dhowr jeer uu qabtay telefoon ay soo direen taliyaasha ciidamada dagaalka hogaaminaya doorashadii farmaajo ayaa ahayd mid dalka gelisay qalalaase hor leh waxayna qeyb ka ahayd wixii ku kalifay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in uu mar kale isu soo taago xilka madaxtinimada waxa uu wargeysku yidhi laakiin ka hor inta uusan geediga bilaaban ayaa ciidamo daacad u ah farmaajo waxa ay weerareen hoteelka uu xasan ku sugnaa tallaabadaas oo uu u arkay in ay tahay iskuday lagu doonayay in lagu dilo madaxweyne xasan sheekh mar wax laga weydiiyey in dalkiisa yahay dal fashilmay ayuu ku jawaabay haa waxaan ahayn dowlad fashilantay laakiin hadda waxaa jirta dowlad si kasta oo ay u liidato caqabadda ayaa ah ka gudbidda dowlad taag daran iyadoo la noqonayo mid si buuxda u shaqaysa ayuu sii raaciyey madaxweynuhu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in uu quudaraynayo soomaaliya oo isku fillaata waxa uuna yidhi ajandaha keliya ee aan leeyahay waa in aan arko soomaaliya oo dib cagaheeda isu taagta ayuu yidhi ma jiro wax kale oo aan ka rabo nolosha xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha tobnaad ee soomaaliya ayaa dib loo doortay bartamaha bishii maajo ama mey ee sanadkii lasoo dhaafay cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
dhinaca kaleetana taliyaha cusub ee ciidanka booliiska soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ugula wareegay xilka taliska ciidanka booliiska kadib munaasabad ka dhacday xarunta jenaraal kaahiye waryahayaga faadimo cabduqaadir oo ka qayb gashay ayaa soo jeedinaysa
dhowaad afar sana ayuu hayay xilka sareeya gaas cabdi xasan maxamed xijaar taliyii hore ciidanka booliiska soomaaliyeed halkan oo ah xarunta dugsiga tobabarka ciidanka booliiska soomaaliyeed ee jenaraal kaahiye ayuu xilka waxa uu kula wareejiyey taliyaha cusub ee dhowaan lasoo magacaabay jenaraal sulub axmed firin oo ay soo magacaabeen xubnaha golaha wasiirada munaasabadan ayaa ahayd mid si hersare ah loo soo agaasimay taliya xijaarna wuxuu ahaa taliyihii ugu wakhtiga dheeraa ee dhanka ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa kasoo qaybgalay munaasabada mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya uu ugu horreeyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka gudoomiyaha maxkamadda sare iyo sidoo kale xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya xubno ka mid a golaha wasiirada dhammaan saraakiisha ciidanka booliiska soomaaliyeed qaybahooda kala gedisan iyo marti kale oo madashan lagu casuumay markii munaasabada la gudagalay ugu horreyn waxaa hadalka qaatay sareeyagaas cabdi xasan maxamed xijaar taliyii hore ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ka soo sheekeeyey waxqabadkiisii tan iyo markii xilkaas loo magacaabay intii xilkaannu haynay waxaan muxuu ahaa noo suura gashay inaannu ciidankan uu ka mid noqdo interbool afribool iyo iyo yabka qolada la yidhaaha east african police commissional coordination organisation oo afar iyo toban dalah east iyo african muxuu ahaa centraalka ah iyagana waa la dhameeyey waa ka mid noqonnay sidoo kale waxaa halkaasi dhankiisa ka hadlay taliyaha cusub ee ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal sulub axmed firin oo uu sheegay in wax badan uu ka bedeli doono ciidanka booliiska soomaaliyeed inta uu xilka hayo waxaana uu sheegay waxyaabaha ugu horreya wax ka qabanaya inay qayb ka yihiin sugidda ammaanka caasimadda soomaaliya muqdisho waxaan xoogga saari doonaa sugidda amniga la dagaalanka khawaariijda iyo fikirada xagjirka ka hortagga burcadda hubaysan iyo wax kasta oo amni darro keeni kara la dagaalanka muqaadiraadka iyo dadka ka macaasha la dagaalanka musuqmaasuqa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ciidanka dhexdiisa iyo cid kasta oo ka shaqaysa waxaas sidoo kale waxaa halkaasi dhankiisa ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda amniga xukuumadda federaalka soomaaliya ahna kusmaha wasiirka wasaaradda amniga dhammaan saraakiishii ama hoggaanadii ugu sarreeyey ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan idin farayaa inaad diyaar u noqotaan waxqabad iyo isla xisaabtan dhaba xaradheere ayaa xora xamarna way kala xidhan tahay caqligu ma oggolaanayo dadka soomaaliyeedan madaxdan u nahay inay naga oggolaan maayaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya oo dhankiisa madashaas ka hadlay ayaa waxa uu soo jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaya isagoona ciidanka booliiska soomaaliyeed kula dardaarmay inay laba jibaaraan adeega ay u hayaan shacabka soomaaliyeed waxaa beryahan dambe isla soo tareeyey askari baa toogtay bajaajle ama qof shicib ah arrintaas ka hortaggeeda iyo xakamaynteeda iyo waxyaabaha keenaya in la kurgalo biliiska soomaaliyeed baa looga fadhiya
gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa soo xiray munaasabadda halkaasna ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay booliisku runtii waa inuu ogaaday inuu yahay gacanta koowaad ee ilaalinta sharciga sarrayntiisa kala dambaynta iyo gaadhitaanka iyo xaqiijinta cadaaladda inay ummadda soomaaliya hesho sida uu boolisku u shaqeeyo sida uu shaqadiisa u guto iyo waxaa iyaduna isku xidhan kalsoonida ay bulshada soomaaliyeed dowladnimadeeda ku qabi karto
faadumo cabduqaadir raadi ay tv-ga dalsan xarunta dugsiga tobabarka jenaraal kaahiye magaalada muqdisho
dhinaca kaleetana maamulka jubbaland ayaa sheegay in howlgal ay ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland iyo kuwa xoogga dalka soomaaliya ay ka fuliyeen gobolka jubbada hoose lagu dilay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta howlgal qorshaysan waxay ka fuliyeen gobolka jubbada hoose gaar ahaan deegaan hoostaga degmada afmadow ee gobolkaasi jubbada hoose afhayeenka howlgallada ciidanka jubbaland maxamed faarax daahir oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in howlgalkaasi lagu dilay afar ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab iyo horjoogahooda siduu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland oo iskaashanaya howlgalladan ay fuliyeen lasii joogteen doonana howlgallada gobolka jubbada hoose ka socanayo gobolka jubbada hoose maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka socday howlgal ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab howlgalladaasi oo ay ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuwa daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland ay kula wareegeen deegaanka janaac cabdale oo ka mid ah deegaanada ay in sanadaha ay haysteen dagaalamayaasha al-shabaab oo ka tirsan gobolka jubbada hoose shakhsiyaadka ama horjoogaha oo uu sheegay afhayeenka ee howlgallada ciidamada jubbaland in lagu dilay howlgalka laga fuliyey gobolka jubbada hoose waxa uu sheegay inuu ahaa mid u qaabilsan deegaanka janaac cabdalle iyo deegaano kale oo ku dhowdhow waxaana magaciisa horjoogaha uu ku sheegay afhayeenka howlgallada maamulka jubbaland xasan cadde kaasi oo uu sheegay inuu ahaa ee, mid u qaabilsan dagaalamayaasha al-shabaab deegaankaasi janaac cabdalle iyo deegaanada kale ee ku dhowdhow dhinaca kaleetana haddii aanu fiirino wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay shirka ansixinta warbixinta xoojinta adeegyada caafimaadka siday ku waramayso waryahayaga nasiixa cabduqaadir
shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho shirkan ayaa quseeyey laguna ansixiyey xoojinta adeegyada caafimaadka iyadoo la adeegsanayo iskaashi dhaba oo dhex mara dowladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada iyo xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay waxaa shirkan ka qayb galay madaxda wasaaradda uu ugu horeeyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda soomaaliya mas-uuliyiin ka socotay xafiiska ra-iisul wasaaraha madax ka socotay xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay iyo mas-uuliyiin kale waxaana sidoo kale kulankaasi qeyb weyn ka ahaa ururka la talinta arrimaha horumarinta ee halison oo taageero ka helaya wood bangiga ugu horeyn cabdiraxmaan cawaale ayaa ka warbixiyay ujeedka shirkan marka u horeysa waxaan aada ugu faraxsanahay kulankan qiimaha leh ilaahi subxaana wa tacaala uu inoo hirgeliyey dadaal fara badan oo la soo wadayna asal u ahaa muddo ayaan ka soo shaqaynaynay effort fara badan iyo dadaal badan baa la geliyey inay ma garanaysaa ay hawshan dhacdo Een, waxaana asal u ahaa een, world bank ayaa wuxuu damcay in uu asaas gareeyo ama qiimeeyo baahida loo qabo waxaa la yidhaahdo public private partnership baahida loo qabo ayay damceen inay asaas gareeyaan si loo helo een, caafimaad tayaysan oo servicekii ay u baahanayeen dadku ay helaan marka wax walba oo la sameynayo wuxuu u baahan yahay eh, la iskama sameyn karo iyadoon la ogaanin horta baahida jirta waddooyinka la marayo xaggee loo maraa maxaa dhibaatooyina maxaa fursada oo jiri doona ilaa la barto way adkaanaysaa in la in in la in la qiimeeyo in la ogaado sidaa darteed baa world bank iyo dowladdu waxay isla ogolaadeen in la sameeyo assessment oo research la sameeyo
codkaasi wuxuu u dambeeyey warkii waryahayaga nasiixa cabduqaadir dhinaca kaleetana admis ayaa war ka soo saartay dil askari ka tirsan ciidamadoodu uu ka geystay magaalada muqdisho howlgalka kumeel gaarka ah ee midowda afrika soomaaliya ee admis la yidhaahdo ayaa war ka soo saaray dil askari ka tirsan ciidamadoodu uu wiil dhalinyaraha ugu geystay magaalada muqdisho jimcanimadii shalay ahayd war-saxaabadeedkan kasoo baxay taliska howlgalka am- admis ayaa waxaa lagu sheegay in falkan askarigooda uu geystay ama u geystay wiilka dhalinyarada uu ahaa mid ay ka qoomameenayaan iyaga oo si kooban uga hadlay qaabka uu ku yimaaday dilka wiilkan dhalinyarada ah ay u geysteen ciidamada admis admis ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in dilkan uu yimaaday kadib markii qof aanan la aqoonsan ee waxa- wa- waa kadib markii qof aanan la aqoonsan oo laga shakiyey uu ku tuuray gaadiidka ay wateen ciidamada admis dab- ama waxaas uu ku tuuray gaadiidkay wateen ciidamada admis islamarkaasina uu isku dayay inuu fuulo gaariga ay saarnaayeen ciidanka sidaasina lagu toogtay wiilkani admis ayaa sheegtay in baaritaan ay ku sameyneyso sidoo kale warbixinta ku aadan dhacdadan iyadoo eh, sheegtay tan iyo marka dhacdadani dhacday baaritaan madax bannaan uu ku bilowday falkan iyagoo ku baaqay deganaan maadaama baaritaanadu ay socdaan sida lagu yiri war-saxaabadeedka kasoo baxay howlgalka admis guud ahaan warkii habeen ood kala socoteen raadiyaha dalsan ee muqdisho akhyaartana dhegeysatahay caawa waa nageyntaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel